waxaan ugu dhaleeyey walaalkiis waxaweye mar walba wadankii kama tegin waxay taqaabaan maraykanka waxa la yidhaahdo qof bini aadan waa kasoo qaadi kartaa geeto laakiin geeto kama dhex saari karto marka dadkan soomaali amerikanka wadankan u danqanayna weliba khaasan dadka genereeshkiga wadan sharaflan ka nimid inuu wadankii wax taraabna dhibka haysto waan ka xunnahay marka waxaan ku fikirnay wax aan ku saacidi karno inay jirto wax la yidhaahdo systems laga sameeyo magaalooyinka lama taanaysiiyo marka waxaan seen ugu sameynaa muqdisho ayaan ku fikirnay marka gruubkaasu nimid waxaan barnaamijkeena ahaa inaan ummaddeena u faa'iideyno si markii wax la soo saaro faa'iidooyin buu leeyahay aan kaala hadli doono insha allah marka ay su-aasheeda timaado oo aan u faa'iideyno ummaddeenin waa garta marka faa'iidooyinka ku jira in magaalooyin lama taaneeyo weliba muqdisho iyo st paul oo america iyo soomaaliya ku kala yaalla maxay tahay faa'iidada ku jirto haddii aan rabto inaan kaala hadlo waa badan yihiin midda ugu horreysa aan xoogga saar laha waa ilmaheena inay ka faa'iidaystaan waxay u noqonaysaa moral buus carruurtayada markay inta ku dhashaan dadka waxay ka wada soo jeedaan meel markaan dalka yimid reegan baa madaxweyne ahaan jira wuxuu dhihi aniga aalish american ah ilaa hadda saas loo isticmaalaa qof walba meel buu ka soo jeedaa waddankan ma ahan waddan see u dhalatay kalarkee tahay diintee tahay waa dib wax ku dhisan idea ideaskaas marka waxaa waaye wadamo badan oo kala duwan oo dibadda ka yimid macdamaan soomaalina anaga xagga ka nimid oo aan maraykana nahay ciyaalkiina waxaan rabnaa inay ogaadaan in laba guri leeyihiin soomaalina guri bay u tahay maraykanna guri buu yahay marka faa'iidada ti kuwaadaas midda labaad oo laga faa'iidi karo waxaa ka mid a in ay jirto waxa la yidhaahdo exchange fikrada in la samayn karo fikrada in la kala duwado waxaa ka mid a inaan cazino axmed naaji dadkeena magacayla iconka ayo cusbaadaas kale waxaa la samayn karaa ideaskaas kale sports exchange la samayn karaa student exchange baa la samayn karaa laga faa'idis karaa dowladda hoose oo ka faa'iidaysan karto dowladda hoose oo caasimadan san paul in loo train gareeyo marka faa'iidadu waa badanta waxaa la samayn karaa public health soomaali badan dhakhaatiira inta joogto oo maraykanna ah in waddankan loo faa'iideeyey in mataqaanaa faa'iidooyin investment aa la samayn karaa waxyaala yarna waa jirta ambulance iyo traag waxaas kale in la geyn kara meesha waa garta dad baa waxay yidhaahdaan magaalooyin hore looga mataaneeyey magaalooyinka halkan ka jira magac u yaal un weyaane waxba hadda ma suuro gelin oo ilaa hadda wax hirgala ma aanay jirin dooda noocaas dadka qaba maxaad ku leedahay brother mascad waa runta waxaas wax jira waaye laakiin waxay ku xiran tahay dadkii ururka wax wada say wax u wadaan haddaba wixii melaskri warqad ay tahay waa gooni aniga warshahaadan lasimeenan suran karnaa wixina waqti in la geliba waa volunteer inaan waqti gelino oon u soo saarno oon ogaano wax walba fikrad waa lagaaga hor dad baa hore u sameeyey dadka in laga barto aniga wixii ku cusubnahay oo aan dadkeena u faa'iidin goolkeena yahay waxyaabaha ugu muhiimsan aad isleedihiin ama tallaabada ugu horeysa oo aad isleedihiin waad ka faa'iidaysan kartaan wallahi saddex shay baan ka dhigi lahaa aniga public health education iyo agriculture magaaladan waxay caan ku tahay rabtaa maraykan o dhan nambar inuu galaan caafimaadka marka public health sectorka naga saacidi kara inagoo weliba haysano dhakhaatiir soomaali american oo meeshaan joogo ma fahmaysaa waa loo faa'iidin karaa waa mid waxaa la faa'iidin karaa basic education especially gabdhaha wadamada waxay aad u qiimeeyaan ama u maleeyaan dunida saddexaad ama wadamada islaamka in gabdhaha la yeesho ama la liido actually diinteena waa opposite laakiin fikrada yaqaanan maahan in gabdhaheena loo faa'iidayo midda kale agriculture magaalada waxay caan ku tahay aad ugu dheeraysaa beeraha in looga faa'iidaysto haddii laisku xiro wasaaradda soomaaliya beeraha iyo wasiirkan oo mataqaana u qaabilsan minnesota qofka commissionarka u sarreeya madaxka beeraha not only muqdisho beeraha soomali dhan baa looga faa'iidaysan karaa st paul maxay ka faa'iidaysaa iyadu muqdisho good laba shay baa kasoo gelaysaa soomaali badanaa ku nool st paul ama state ahaan in general waa faa'iido dadkin amerikaanna way yihiin magaranaysa waxaa kaloo ku jirto soomaaliya ma u baahnay afrika inaan mucaawano raadsano gacanta aan horsano waddankeena wuxuu qabaa resources haddii aan u ogolaan american investorska dadkan inay ku invesgareysaan dana ugu jirto waxyaalaha ay rabaan ay ka mid tahay bismaanay leeyihiin they like to trade, make trade in, in africa waxaa jirta intaan washington d c ku noolaa ninka la yidhahdo senatorkan ka yimaado delaware yaa wuxuu casumaa sanad walbo afrikaan badanoo uu casumaa annagoo kale ah iyo afrikaan afrika laga casumay oo loo faa'iideeyey investment kala faa'iidaystaan marka dan weyna ugu jirto intii state kale ka faa'iidi lahay inay san paul ay ka faa'iida caasimad ahaan stateka minnesota ay ka faa'iido iyagoo haysta annagoo kale ah oo bridge waa labada wadan waan isku xiri karno soomaali bismaaciil dhexdaas hadda kor waxay imaadeen soomaali ganacsataa lacag wadato waxay lahada waxaan rabnaa inaan ka dhisno minneapolis barnaamij adinku wax xiriira ma la samayseen mana mase la wadaagteen shaqada halkan aad ka qabateen mataanaynta magaalooyinka ee dowladda hoose ee xamar magaalada muqdisho ka jirta absolutely absolutely waan la diilgaraynay waxaa hadda u sarreeya gobornanka mayorka arrinka yariso cabdiraxmaan injineerka waa casunay dad aniga la hadlay maxkamadda busra la hadlay sheekh xasan la hadlay uu ballan qaado yimaado shalay markii vetali bixinayay waanu sheegnay mayarkan inuu mataqaana live soomaal looga daawanayo publicly buu u cazumay wuxuu yidhi mayarka oo muqdisho waxaanu cazumay inuu halkan noogu yimaado